Deegaanka oo taro degmada Goor-Eel soddon kiiloomitir ah dhinaca Bareeka Beegan shacabka ka dhaqan waliba iyo wadana dhismo lama qol iyo kalgalen in iyo walka barana awlaada kulay markiyo dareemena baahi iskool oo deegaanka ku jarta bulshada deegaanka oo tore hooska degmada Goor-Eel iyo waliba wasaaradda walbarashada galmudug ku dalbadana in la dhammaystira iskuulka otoro hadda dhismashi qabyo u siiya maadaama hadda awlaadu walkabaradayana goob daash eh taasina yaa qabad keeta
wasaaradda waxbarashada galmudug iyo dowladda galmudug iyo isxambaarsan waxaan ka codsanaynaa meesha aan taaganahay maanta waa iskuul iskuul bareemi utura la yidhaahdaa waxaa weeyaan dugsi hoose dhexe weeye waxbarashadii aan waxbaranaynay meeshaan labadaa qoloo ku taalla waa iskuulka qur-aanka kariimka daashkaas weeye waxaan wax ku baranaho iskuulkaahi callinkii iyo ilmuhu halkaasay ku jiraan dhaxan ka celimaayaan qorax ka celimaayaan wasaaradda waxbarashada galmudug waxaan ka codsanaynaa dhismahaas dhagaxaas iyo ciiddaa naga dambeeya aan isi saarnay intaas buu waqabyada haw noo maraa inay naga caawiyaan oo noo dhisaan ilmihii maanta way dhex taagan yihiin biidnillaahi kariimna waxaan rajaynaynaa isagoo dhisan inay wax ku baran doonaan hadda waxaan codsanaynaa wasaaradda waxbarashada galmudug dowladda galmudug inay naga soo gaaraan oo na caawiyaan oo noo dhisaan dhismahaas dad reermiyi baa reermiyiyahaan nahay intaas baan isku dayanay oon samaynay dhagaxaas iska rogo malihinoo kuma aanaan keenin garabkanagaan ku keennay waxaa weeye ciidda sidoo kale tan garabkanaga ugu keennay shamiitadaasaan ku dhisannay annagaa jeebkana ka soo gadannay haddee waxaan codsanaynaa wasaaradda waxbarashada iyo dowladda sharafta leh inay nagu saacidaan war dhismahaas oy noo soo dedejiyaan oo ilmaha meesha ay noogu harsan lahaayeen noogu hoyo lahaayeen ay noo sameeyaan ay meesha wax ku baranaynay
wasaaradda waxbarashada galmudug waxaan ka codsanaynaa khayr allaha siiya marka hore ardadii waxbay noo barteen innagoon macallin haysan oo macallin iskuul annaan haysan wasaaraddu waxay noo keentay arday macallin wax noo bara khayr allaha siiyo ilmuhu markii hore waxba ma qori karin hadda waa qori karaan magacooday qoran karaan magaciygay qori karaan waxsan allaha siiyo waan u mahad celaynaa inay hadda intii ay noo suubiyeen iyo intaan uga baahanna inay hadda noo yeelaan oy noo dhammaystiraan oy noo dhisaan meesha qoraxda ay hadda taagan yihiin qoraxda inay noo dhisaan oy noo soo korshaan aan rabnaa khayr allaha siiyo ilmuhu wadan dhow kama yimaadiin wadan fogay ka yimaadiin markay yimaadiin waxay ka dambeeya jiingadaas qoraxda ahay toddoba saac iyagoo macalinkooda ku gaaraan kabacdi markay meesha qadhan loo daylahay qaaraan guryihii gaarin say u badan yihiin marka baahida meesha ka jirtaa waa inaan aysan meeshu dhisnayn oo hadday waxbarteen amay waxbarahayaan aysan meel ay harsadaan oo gooniya aysan jirin wasaaradda waxbarashada marka waxaan ka rabnaa inay iskuulka noo dhisaan oo noo dhammaystiraan intii naga dhiman ilaa wakhtigii iyo yoomuna haada intii ka dhexaysa waxaan samaynaynay iskutashi iyo ayuuta wax la yidhaahdo saas darteed waxaa dhacday oon awoodnay derbigan yarkaa naga dambeeya inaan samayno bilaawno inaan hadda hore usii socnana waan rajaynaynaa waxaan codsanaynaa oon wasaaradda ka codsanaynaa iyo cid kasta oo awoodda inay wax qabato oo dadka muxsiniinta oo aan ka codsanaynaa inay iskuulka noo dhisaan noo hirgeliyaan ilmaha hadda isagoo qorax waa kuwa dhex taagana waxaan codsanaynaa insha allahu tacala aan rajaynaynaa wakhti dhow inay sidaansi ka bedelan ay noqotaan rajaynaynaa oo wasaaradda codsigeennana ka soo jawaabto